barqo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo khamiisa taariikhda ay ku astaysan tahay toban iyo sagaalka bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada saaka aad ku dhagaysan doontiin dhegaystayaal waxaa ka mid a maamulka jubbaland oo mar kale hanjabaad u dira dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay in ay dacwoy doonaan iyo baaq ay u direen beesha caalamka waxuu salka ku haya barnaamijka falaqaynta wararka ayaana kugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka falaqaynta aad ku dhagaysan doontid dowladda jabuuti oo sheegtay in aan kenya lagu aamini karin kursiga qaramada midoobe ee labada dowladood ay ku tartamayaan oo sheegay inay saameyn weyn ku yeelan doonaan dalaal badan oo ay ka mid tahay soomaaliya haddii ay kenya ku guulaysato kursigaasi waxaa kaloo barnaamijka aad ku dhagaysan doontid dhegaystayaal ciidanka xooga dalka oo howlgallada lagu soo qabtay ka sameeyay degmada balcad barnaamijka ayay qayb ka tahay dowladda soomaaliya qaramada midoobena waxa ay ka wada hadleen sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka dalka barnaamijka ayaana kugu soo gudbi doona qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontiin waxaa qayb ka ah ciidamada magaalada beledweyne waxa ay soo bandhigeen miino lagu aasay dhulka hoostiisa goob wada oo istiraajiyada howlgalladaas ay sameeyeen ciidamada waxaad ku dhagaysan doontiin barnaamijka falaqaynta wararka waxaa kaloo waxaad barnaamijka oo kale ku maqli doontiin dhegaystayaal waxaa kaloo barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhagaysan doontiin howlgalla ay magaalada beledweyne ka sameeyeen ciidamada magaaladaasi waxa ay soo bandhigeen miino lagu aasay dhulka wada istiraajiyada howlgalladaasi ay sameeyeen ciidamada barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontiin wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee muqdisho oo bannaanbax dhigay maantay saxuusalka ku haya barnaamijka ayaad ku maqli doontiin waxaa kaloo barnaamijka aad ku dhagaysan doontiin xubintii kalabaan ee aad ku xiisaha badneed gabagabada barnaamijkana heestan ayaad ku maqli doontiin qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin dhegaystayaal ee u diyaar garooba barnaamijka falaqaynta wararka mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta oo fidsan maamulka jubbaland ayaa mar labaad u hanjabay dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay inay dacwad ka gudbi doonaan haddiise ka qaadin xayiraadaha ay ku hayaan deegaanada ay ka arrimiyaan maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayiid aadan ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyay inay go-daan sharci darro ah ay saartay jubbaland islamarkaana waxay dhibaato ah oo ka yimaada iyada madaxa ay saara doonto sidoo kale waxa uu baaq u diray beesha caalamka oo uu sheegay inay dhexdhexaadiso dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland waxaa ka dhaca tabashooyin baa dhaca tabashooyinkii jiray dowlad goboleedka jubbaland waxay fidisay gogol nabadeed wadahadal dadkii wax ka tabanayey dadkii ku hangoobay dhammaanna boqolkii siddeetan si nabadgelyaha ayaa lagu xaliyey labaatankii hartayne waxay dowlad goboleedka jubbaland diyaar u tahay inay ku xaliso waddada wadahadalka iyo is-afgaradka cadowga keliya oon leenahay waa al-shabaab ma jirto cid kale oo cadow noo ah inta kale waxaan rabnaa wax walba inaan ku furno waddada wadahadalka iyo is-afgaradka iyo gogol fisan cadow nooma aha qofka inaga aragti gedisan cadow nooma aha qofka xilka ku tartamaya oo doonaya inuuna bedelo cadowgayga waa shabaab inta kalena waxaan rabnaa waddada wadahadalka iyo shuruucda u degsan nidaamka dowlad goboleedka jubbaland dhexdooda inaan ku xalinno arrimahaas nabadgelyada waxaa qayb ka ah xagga nolosha hadday nolosha xumaato nabadgelyada waa xumaanaysaa waxaa jirtay cunaqabatayn dowladda federaalka ay saartay deegaanada jubbaland oo xagga gaadiidka ah taasoon aad iyo aad ugu xunnahay kana dhalatay dhibaato bini aadinimo waxaanna ku cambaaraynaynaa ciddii ku lug lahayd waxaan ummaddeeda qaban muwaadiniintaay xaq u lahayn ku soo rogtay oo adinkaba aad wada ogtihiin arrimaha siyaasadda dowlgoleedka jubbaland ayadoo fulinaysa waajibaadkeeda dawliga ah xilliga hay-adaha kala guurka ah bishii janaayo sanadkan waxay u howlgashay inay qabato doorashooyin xor iyo xalaal ah sida dastuurka uuna farayey waxaa la magacaabay guddigii doorashada ee madaxa bannaanaa iyo xaduudaha oo dastuuriga ahaa waxaan ku ammaanaynaa guddigaas sida howlkarnimada muwaadinnimada iyo mas-uuliyadda leh oo ay waajibaadkoodii u fushadeen waxay casuumeen odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa inay soo xulaan baarlamaanka labaad ee jubbaland waxaan ku ammaanaynaa odayaashiyada dhaqanka ayagana si ay waajibaadkoodii u fuliyeen oo u soo xuleen shan iyo toddobaatanka xubnood oo dastuuriga ahaa oo baarlamaanka labaad ee jubbaland baarlamaankii wuxuu doortay guddoonkiisa si nabadgelyo leh ugu dambeyntiina laba iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun sagaal iyo tobankii waxay doorteen madaxweynihii dowlad goboleedka jubbaland afartan sano oo soo socota hogaamin lahaa sidaa awgeed dowlad goboleedka jubbaland waxay u soconaysaa horay dib u laaban mayso dowlad goboleedka jubbaland waxay ku dhex shaqaynaysaa sharciga iyo shuruucda u degsan nidaamkan iyo kan qaranka soomaaliyeed oo dastuuriga ah marka doorashadii waa dhacday madaxweynihii waa la doortay waxaa dhisan hay-adihii dawliga ahaa waxaa dhisan hay-addii garsoorka hay-addii sharci dejinta hay-adihii amniga wasaaradihii dowladda marka jubbaland horey baa u soconaysaa gadaal u socon mahaysa aragtida ah in jubbaland la burburiyo dib loo celiyo wax loo yeeriyo ma aqbalayso maxaa yeelay waa hay-ad xubin ka ah dowladda soomaaliya dowlad goboleed ah sharci iyo shuruuc ku fadhida arrimaha bini aadinimada deegaanada jubbaland waxaa ka jira abaaro qaybo badan oo ka mid ah biyo la-aan nafaqa darro waxaa jira cunaqabatayntii la saaray deegaanada jubbaland saameyn ka dhalatay oo shacabka la ildaran yihiin hal tusaale marka la bixiyo gaadiidka ka bixi jiray magaalada kismaayo oo xagga cirka ah oo dhoobley tegi jiray oo siddeetan dollar qofka ku raaci jiray maanta waxaa looga baahday laba boqol iyo afartan dollar inuu bixiyo lix saacadood oo safarna u galo arrintaasoo dadka inta heli karta oo awoodi karto ay yartay sidaa darteed waxaa ka dhashay dhibaataa ka dhalatay inay dadkii jidka maraan cadowgii dhibaateeyo gabdhihii umalayey oo lagula soo caraer baabuurta ay dhexda ilmihii ku dhintaan ayaga ku dhibaatoobaan arrintaas oo lagula xisaabtami doono hay-adaha sharciga inaan u gudbin doonaa ciddii cunaqabatayntaa saartay oo dowladda federaalka soomaaliya oo xaqdarradaa ku samaysay shacabkii doortay u bannaan baxay soo dhoweeyey Bye.
waagaakaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siidaada markaana jabuuti dowladda jabuuti ayaa sheegtay inaan marnamo aan lagu aamini karin kursiga qaramada midoobey ay ku tartamayaan dowladaha jabuuti iyo kenya islamarkaana ay tahay kenya waxay ugu tartamaysaa in ay ugu awood sheegato dalal darisla ah kursigaasi dowladda jabuuti ayaa weli wada dadaal ay ugu jirta sidii ay u hanan lahayd matalaada kursiga afrika ee golaha ammaanka qaramada midoobey kadib markii dhowaan loolan ay taageero midooda afrika ay ku raadinayeen kenya uga guulaysatay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa sheegay inay kenya aan lagu aamini karin kursigaasi u tartamayso ee golaha ammaanka maadaama sida uu yidhi khilaaf xoogan kala dhexeeyo soomaaliya wasiir maxamuud cali yuusuf oo safaaradaha janamiga ee dalkaasi ku sugan oona kana hadlaya arrimaha la xiriira mashaariictinimadooda kursiga aan joogtada ahayn ee golaha qaramada midoobey ayaa sheegay inay jabuuti ay u baahan tahay codadka dalalkaasi jabuuti waxa ay qiyaasaysaa inay ku saxan tahay dadaalkeeda ku aadan kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa aan u baahannahay taageerada dalalkeena ee ku saabsan mashaariictinimadeena ayuu yidhi wasiirka waxa uu dhanka kala sheegay in haddii kenya ay kursigaasi hesho ay saameyna ku yeelanayso muranka kala dhexeeya soomaaliya waxaana qiyaasaynaa oo kale inay kenya dhibaato khatara ay ku hayso soomaaliya xaaladda u dhexaysana labada dal ay cerka isku sii shareeri karto ay faraha kasii bixi karto haddii ay ku guulaystaan kursigaasi si kastaba dowladda jabuuti iyo kenya ayaa loolan adag waxa ay ku jiraan helitaanka kursiga ka mid ah golaha ammaanka qaramada midoobey waxaana xusid mudan in xubnaha midooda afrika ee kenya ay codeeyeen balse aan go-aan rasmiya laga soo saarin dowladda jabuutina ay sheegtay inay wakhti ay geli doonto helitaanka kursigaasi waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadada ayaad la socotiin wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee magaalada muqdisho ayaa banaanbax dhigay saaki waxaa qeybo ka mid ah magaalada muqdisho banaanbax ka dhigay qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka dadweynaha kuwaas oo ka cabanaya lacago dheeraad oo lagu soo rogay taas oo ay awoodeen aysan u haynin gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya isgoyska sanca ilaa degmada xamarweyne waxa ay qaarkood ay sheegeen inay saraakiisha ciidamada maamulka degmada boondheer ay ku amreen inay bixiyaan lacaga dhan boqol shilinka soomaaliga ah taasna ay sheegeen inaysan woodin qaar ka mid a banaanbaxayaashu arrintaasi ka hadlayana hadaladooda waxaa ka mid ah walaalow waxaan ahay dooda weliba masaakiina oo meeshaan ka xamaalato marka saakay marka ay tahay aroortii miiska saacamal oonan furux la leeyahay oo sarkaal isku sheega saldhiga boondheer ka meemeeyi horta wuxuu yihi adiga sidaadaba laamiga kuguma arki karo baabuurtaanan qor ahayn baabuurkan qorana laba kun oo qoraala oo heblow hebelaad ku xigta aan ka qaadaa lacag kale kama qaado bataatanba kuguma arki karo ogi laamiga baabuurtaana halaa baabuur boqol kun on ka rabaa o haddaan layga siiyeyna wax ka shaqayaya ma jiraan laba nimoo hal maxaa wiis leeyahay halnow kaakiga oo imaaraadka leeow ninka sidowri baabuurta silatur la gale kartajiya meesha la yidhaha iskoodka maanaboole marka waxaa waaye waxaan u sheegaynaa gobolka banaadir waxaan u sheegaynaa madaxweynaha inta ugu sarreeyo ee ra-iisul wasaaraha ku xigo ee guddoomiyaha gobolka ku xigo ee wasiirka amniga ku xigo ninka la yidhaaho furx ee wasiirka arrimaha gudaha ku xigo ninka la yidhaho furx ee saldhiga boondheera ka tirsan ee sargaalnimada sheegaa ee saakana soo weerara ee shaarka dawladda ku qaraabaa inay naga qabato amba iska dhacsa ayna yidhaahiin intaasaan aniga aan soo jeeda aan codsiyaa gaadiidkayna waxay ka shaqeeyaan dardiinka iyo xamarweyne sababta nogala raro maba naqaanba nunka tirsmataalaan leenahay leysinan leenahay kalaa wataan leenahay wax walbaan leenahay wax noogala rabo ma naqaanba banaanbaxayna wuxuu ka socdaa afarta jardiin agagaarka rooyalanta waxa noo yimid oo saraakiila ma jirna ninka saaka baabuurta naga fila tuusha nimaan aynu noo yimid ma jiro waa joojina shaqada waa taaganta baabuurta horshayna waxay ogahay inaan nabad helno oo nabad aan helno waa kasta waxaana yeelo waa maqlay in nagala soo gaaro intaana dhib kala dhehen oo guddoomiyaha gobolka yimaad oo ku-xeeleenadiisa yimaaduun ee dhibaatada meeshaan ka dhacday nimankaas in nagala soo gaarsiiyaan rabnaani annaga waa dhibana dhibanayaalaana ewlaa dadka gobolka banaadir ay dhib guud ay dhibanaayeen haddana si gaar ahaanan haddana usii dhibana annaga haye
ewalaa dariiqdina la ka helay oo meelaan u bixi karna ayna jirin oo meel walba ay naga go'needay intii yareed oo yacni maaragtay labada mi- e- e- kilomitiraheed oon ku noqnoqonayna ee nafta aan ku ilaalinayna naloo kugu yimiday
dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaad ayaan isla soo gaara markaana kusoo dhawaada xibintii kaleba aanaad ku dhegaysan jirteen qaybaha dambe ee barnaamijka
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan mar haddaad murugooto muusanaa ugu garweeye yaa muwaadinku aaway
war maanta reer kalmaanow muwaadiniin maa isu bedisheen war abwaan xisudhuux ayaa xifdisiiyey yaa muwaadinku aaway war muwaadinimada iskool maa lagu bartaa yaa muwaadinku aaway ayaad leedihiin waa ikan melihi inta xamar muwaadinku ku xurmalaayahay yaa masaarta ku oota oo yaa madiisha ku xiirta muslimka yaa nala sheegta soomaaliya magaceed leh soomaaliya magaceed leh magacaasna anaa leh kuma lihi war ninkii soomaalinimada diida allaha u naxariistay abwaan maxaa calikaan yaa hore uga jawaabay wuxuuna yidhi sareedha hadday ku waarto haddii silac iyo dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh somalilanba soomaali baa leh maxaad isla waalwaalaysaa waraashilaawa xaggee ka baxay ictiraafuu helay naw dee arbacadu qawdhanka wuu hurdaa war maad tiraahdaan ma loo dhashaa waddani mase waa layska dhigi karaa waddani ooyambara maybaka lahaa waa loo dhashaaya sideeba laysaga dhigi karaa waddani warmee war ma haysaane anigu mucaarad iyo waddani baan kala aqoon waayey saaka waxaan arkay rag badan oo mucaarad oo ilmahoodii iskoolladii kala baxaya war maxaa idinku dhacay oo ilmaha waxbarashada ugu diidaysaan baan idhi waxay dhaheen manhajkii dugsiyada lagu qasbay oo ilmaha la barayey khayraa isku soo sawiray marka ilmuhu inay khayra bartaan ma rabnee inay cilmi bartaan baan rabnaa maandhow kaligii taliyayaasha ayaa meel walba isku sawiri jiraye khayrana ma kaligii taliyow naqday ayay nabad iyo nolol inuu dadka bare u rabaa anugu waxaan la yaabana nimanka ninkaanu sheegaya uu leeyahay ilmihii iskuullada kala baxayaan mucaarad maahana waa badow catiifaday hayso sababtoo ilmaha cilmiyaa la baraa sawira hebelaa ku yaalla iyo sawir fulaanaa ku yaalla macno male khayraba boqor maahana waa nin la magacaabay berri buuna tegaya afar sanoo kastana ilmaha qof lama bari karo warkaaga caddaysaa dee mucaaradka ilmaha la soo baxood sheegaysaa waa adige maxaa dad kale ugu marmarsiyoonaysaa war ilmihiin oo siyaasiyiin ah hadday qalinjibiyaan maxaa ka rabtiin war carruurta sanadkaanba waa muxaafad iyo mucaarad waa xaq inay carruurta madaxdooda bartaan ayaya hadda adigu kacankii baad la soo shaqaysay hana wareerin maandhow adigaba fawdadiiyaad ku dhalatee dadka ha wareerinin runnaan la sheegin maahayna ratadda meerka raad qurxoon taas may baan la jeedee madaxdii afrikaanka oo shaleediyo taliyayaalka haayeen la'agdi waddan jawyaalaas kama sabari jireen marka haddiiuna geega ogolaana buugaagdii manhajka inoo lahaas kama sabara berana wejigaanoo lahaas kama sabara war guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ma waddooyin kuu furay furi tallaabadaas weli ma deerna indhaan u jooda kama soo dhowo warjidka haddii la furo balaayadii laga xirayaa soo maraysay warka naga suga gudoomiyuhu wuxuu la kulmay madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo hirshabeelle wuxuuna yidhi amniga muqdisho qaybaad ku leedihiin igala shaqeeya maadaama muqdisho ay xuduud la leedahay labada shabeelle oo idinku aad sheegateen inaad madax ka tihiin warnimiyo ani warsiinhaaye hata koora bilaamayto foolha gobati ta kale walban karoonayne darisiya oon weertay koo i fooliya arti anti bog fadhaatiya maartay abootoy soo fududeey abootoy waxa ku jira soo fududeey bannaanka kenya arti ta aklile wakoytireet maartay abootodaad sheegas yeeb wal dhaliisiyaa ilaahay dhaliisiyaayey tagna ilaahay intuuga arti reed guddoomiye finish gareen abnigu iskala hadalow madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne lugta gareen usumaska sugudo haan iyo hoob iyo walgaleen iyo naftiyoba jididhe kugoho hayaan warniyow guddoomiyaha gobolka waxaan ka baqayaa inuu hadalkaada u qaato sawaaxili oo uhuru kiyaata u jawaabo buda wariya afka bii kuleelka belaaw baran oo eedi baadhow budka kaldheey haku dhufanine war aniga ima taqaanaane marmarka qaar waa gabyaa war ma taqaatii miyaad bedeshi war gabayga iga dhegayso dadku may baraarugin weli shacabku may baran beenaalayaashii bakhtigooda cuni jiray weli wou ballamayaan wallahi maanta waa hayste laakiin codkaada wuxuu og yahay sacir maana weeshay ka maqan tahay alla kan maxuu lo ilaalishay warnimayahu waddada afgooya iyo muqdisho isku xirta injineeradii dhisaya maanta waa la qarxiyey baa la yidhi marka waxaan aad uga xumahay waddadaas baahida loo qabo iyo dadka dhismaheeda hortaagan dadka hortaagan waa taqaanaa maasheetid bas waa kacabsanaysaa war dadka waa taqaanaaye n n n n intaasaan ku soo koobaya ayaana sii badine war aad naftatiyda n n n n n laaluushkii la siiyey maa wax ka dhinnaay maa tiraahdid maandheeyow shabaab waa tii la yidhi waxooda waa la siiyey yaa waaye cidda kaloo wax qarxinaysa ogoy ambara may kaalay daa'ish oo goofley ay inoo dhikan miinadaas war miyaynaan arki jirin yabara soo noqnoqoto hadba markii qofka laga fooxiyo wixiina waa laydin siiyey maxadna waa haysataan laleeyahay yaa shabaabku waxa may naqdeen duulasha leeska uumi waayaka soo noqnoqahaaye warur ma haysaane madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu maanta warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirkii soomaaliya u magacooday maraykanka marka waxaan u malayhaa taraam inuu cunuqabataynta ka qaadi doono soomaalida
war taraam ilaahay xumaraan ku khatarnay waxna nagama qaadi kara maandheeyow taraam waa isbabedel badan yahaye arrintan amau biri ka noqdaa odagii dhallimaystoo dhaqankiisu xumaa oo kelmad buu ku dhawaaqo dadka ruuxa dhegaystaadha kafaari jireen mana soo dhoweeye maanta anuu taraam dhaqan xumadiisa waa u malaynayo inta madaxweynaha naqaabili dido inuu safiir qaabilayo anina madawiinaaga inoo dhangaabili doogno hortaba koobsadaay madii baasiboorkii taraam usdu tariigi war madaxweyne farmaajo hadduu maraykanka u socdaa shirka qaramada midoobena waa ka qaybgelayaa turaamna hadduu rabo wuu la kulmayaa war ilaan sawir ka aragna wax naaqiiji karna ma laha madaxweyne farmaajo haddii uu kanselay baasaboorkii maraykanka muxuu ku tegayaa war baasaboorka soomaaliya uu ku tegayaa ma taasaa dhib leh war dad yaryar baa tihiin baasaboor unbaa taqaaniine madaxweynenimo miyaa taqaani adigu war maxaa u ka siweyne madaxda waaba loo heystaahe nadaadihii farmaajow nadaadihii soo lama dhihin calaamad kaloo lagu aqoonsadaa jirta ami soomaa ilaalisa ninku hadduu madaxweyne yahay aadaan uga xumahay maanta inaan ilma la fadhiistay adeer nagu qaadano gaa naga sii oday warnimaya waxaan maqli jiray dul yar dulmi kama dhammaado duduna ciidi kama dhammaato marka taasi xaqiiqay noqoto dulyar hadda wuxuu soo qoray inuu u sharaxan yahay madaxweynaha galmudug dulyar galmudug qosol waa ku deeqayaa wax kale laakiin ka sugi mayno wariya abta aysan kahishooda jiray abtiinayta hishow agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda sambalolshi wuxuu yidhi galmudug madaxweynaha u socda yuusan noqonin mid faraatijinni ugu jiro oo wax loo saxiixo jirtayna xaraar ma faraatijinniyaa jira war sambalolshi wuxuu yidhi aniga iyo dowladdu waxaan isku seegnay xaafa la soo xiro qalbi dhagaxa la soo xiraba waa yeelaya xaafa la soo xiro muxuu ku diiday sambalolsha waa tallaaba dheereeyey warnimiya horta reer galmudug jinni ijan walbalinjeey dooni maynee hordhikaayaan laakiin diidan iyo ogolaadeenba goorta gareenga madawiine langadhika war mudul ninkii dhisaa ka weynaa la yidhi cabdiraxmaan odowaa ayaa ah musharaxa madaxweynaha galmudug war xildhibaan abtidoonyare musharax maahane madaguu bixinayaa madaxweynihii galmudug uu ka soo saarayo warniyow madagdaa sheegas daba dhalaase dadma dhalaaso halku dhaafo intii dabkan deerna war musharaxiinta galmudug waxaa ka mid ah taliyihii hore nabad sugidda jenaraal tuuryare haddaani haddii la rabo maala doorto war musharaxiinta ma aadan wada sheegine wiilkaygii kamaal guutaala aaway awooyanbaragambudaha kiingaday garweeshinga ku eta war madaxweyne xaafo ka hadlaya shirkii madaxweyne farmaajo uu soo xiray wuxuu yidhi inteena hadda reer galmudug marti aan ka nahni ee waxaana waxaa nagala siiyey war xilkuu qarafaan ku wareejiyey miyuu rabaa in loo soo celiyo madaxweyne xaaf habiyo markuu taguu tush yidhi war awowgii lagu madaxweynayaasha jubbaland weli maqorta isugu jira maa la kala qabto war horta kismaayo weli xildhibaan xiddig garen ma fadhiya waranan gaftay madaxweyne xiddig garen anugu waxaan la yaabanahay aadan isaaq hadduuba garaan maqlo waa soo boodaya mucuradkii gareennada afka biiliga gobada urudka reer garaan eena aynoo eh war ciyaarihii degmooyinka ka socda staadiyo injineeriso ma daawataan ciyaaraha war jambiyoonka xalayoo furmay liverpoolna waxaa garaacday naaboli laba iyo eberay uga tir eleen ogoyan bara ciyaartoy wiingahayti war war maysiina madaxweyne deni hofdi uu hogaaminayo waxay tageen dekedda garacad waxaana la sheegay in ismaheda la dhammaystirayo oo wejigii labaad loo gudbayo
reer galmudug oo may ku absaday indiisan dang hobyo kumuru maasan ino taasna dhisa war annagu dekadii dhisan baan wax ku leenahay war waxaa la yidhi jiinleyda waa lagu tirshaa jaaxidkii gabay jeenankay wadaagaan waqoo tol iyo jiiraan jaajuusna jaajuuska kale waa u jirnahaya anabada kidabaaladeeye diileya
war maanta lagu cago dhamaaba diin leeya waryaa adaa sheeg adaa inoogu weyn
aad iyo aad ayuu mahadsiyin kalbaan barnaamijka falaqaynta wararka iyo gabagabo ah dhegaystayaal kusoo dhawaada heestii bilowga barnaamijka aan ballan qaadnay tan iyo intaan barnaamijkan kan xigan aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa subax wanaagsan halgalkeedii intii aan ku aflaxaa asal barashadeedii iyo aroos iyo la aqalgalkeedii intii aan ku aflaxaa ilaskii noloshaada oo adduunka intaa aan jiro allaileh araagsaney walee abinkaama tago ilaskii noloshaada oo adduunka intaa aan jiro allaileh araagsaney wale abidkaamatago sucaad uridaydiye ilaa adiga uro adaasan babada dego qofa habeerki